in waxyaabaha ka dhacdhacay hadda dowladda federaalka ah dhibaatooyinka laga sheegayo oo kale ay nagu dhicin mas-uuliyaddaas waxaan aada uga mahad celinayaa intii imtixaanadan ay socdeen waxaa lay sheegay hal magaalo in mar si khasab ah lagu jabsaday iyadana imtixaankii la bedelay marna liig iyo imtixaan baxsaday ama imtixaan suuqa galay uusan jirin waan rajaynayaa sanadkana sidii oo kale waan ilaahay ka rajaynaya laakiin dadaal iyo foojignaan dheeraada ayaan farayaa dhammaan howlwadeennada tacliinta ka shaqaynaya iyo goobaha dowladda waxaan rabaa halka inaan uga gudbiyo dhammaan gobollada degmooyinka qaybaha buliisyada taliyaasha saldhigyada howlwadeennada dowladda puntland oo dhan kuwa madani ah iyo kuwa ciidanka aba inay ka qayb qaataan ilaalinta imtixaanka inta loo qorsheeyey ma ahana inta kale oo dhan waa inay gacan ka geysataa habsame u socodka imtixaanka nabadgelyadiisa xasiloonnidiisa iyo in aanan dhicin wax tagrifal ah iyo xadgudub ah